xubno ku mid ah aqoon-yahanada naafadan ololeeya waa ilaalinta xuquuqda aasaasiga ee naafada soomaaliyeed iyo si weyn hardhawaaya ee sharciga xuquuqda naafada oo iyo haddii aridiya wasaaradda bilaante ee xuquuqul insaanka hirshabeelle kulankii weliba ha ku qeyb galaya bulshada iyo dadka qaba baahiyaha gaarka mas-uuliyiinta hankasareetee wasaaradda bilaantiya xuquuqul insaanka iyo xubno ku dareera xuquuqul insaanka baarlamaanka hirshabeelle unkureyntiiya dadka ku qeyb galay kulanka ayaa hadhawaayeen sharciga xuquuqda naafada halkan aan noolagu keenay xeerkii naafada ay oo la soo dejiyey wakhti la soo geliyey loogu talagalay naafada in la horgeeyo baarlamaanka iyo wasiirada si ay u ansixiyaan xeerkaasi kamidahan ayaan nahay naafada maanta hindisan daan nala soo hordhigay iyo sharciyadan oo naafada ka degsan aad baan usoo dhaweynayaa maadaaman oo nugula casuumay meesha oo baarlamaankan in si dhaqsiyala loo horgeeyana aadbaan uu soo dhaweynaya hadaladaas ibraahim muuse oo ku mid ee golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay in muhiim yangata dadka naafada sharciguna xaquuqul insaanka wax badan ayay ku leeyihiin waxbarasho ayay ku leeyihiin oo waxay ku leeyihiin waxyaabo fara badan oo kala duwan waxay ku leeyihiin ninka madiisa laxaad ay dhan tahay waxay xuquuq ahuu heli karo in ayagana ay helaan xildhibaanada xaliimo cali saaciida ayaa dadka ku qeyb galiyaan sharaxdiiya sharciga ujeedka marka sharcigan wuxuu yahay sharciga naafada ujeedkiisa wuxuu yahay waa sharci ilaalinaya xuquuqda naafada ujeedada guud ee sharciga waa hirgelinta iyo dhowrista iyo ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah naafa maxaa lahaa naafa waxaa lahaa qof kasta oo baahi gaar ee qabo oo lixdiisa lixaad dhamaystireen ama waxyeele ama wax ou dhashaa noqdo ama waxyeele kasoo gaarta ha noqdo qofka marka waxyaabo waxaa jira xaq ah uu leeyahay markuu yahay naafo xaq wuxuu u leeyahay koow inuu noolaado xaq uu leeyahay wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu la sinaado bulshada inteeda kale ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda bilaantiyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sacdiya maxamed nura oo dahafurtay kulanka iyo weliba ayaa sheegtay in yaka wasaarada ahanga walquuqo wada doonana baahiya iyo qabana dadka naafada
annagana iyo guddigii xuquuqul insaanka ee baarlamaankana aan usoo bandhigaynaa in ay meelihii bannaan oo markaas wixii baahidooda oo ka maqan maadaama annaga xil naga saaran yahay ka wasaarad ahaan inaan baahidaas aan sharciyeyno oo sharci ahaan loo ansixiyo maadaama ay wasaarad ahaan xil naga saarayaan ka shaqaynayno dad magaalada ku dhashay ku soo koray dhibaato badanna laga soo maray oo wax kusoo bartay marka wasaaradaha kalena waxaan ka codsanaynaa inay siiyaan jaanis dadkaas wax bartay ay oga qayb galaan shaqada iyo shaqaalaha sida ay dadka kaleba xaq ugu leeyihiin inay shaqaystaan mushaar qaataan